alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wcala aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kahiira ama bacd assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu su-aasha ku saabsan haddii aan shirkad u shaqeeyo oo mushaahar go-aan aan ka qaato laakiin ay lacagta faa-iidadana ii ballan qaadaan inay wax iga siinayaan lacag dheeraaday siinayaan maxuu xukumkuu noqonayaa jawaabtu waxay tahay sida ahlucilmiga iyo fuqahada ay u badan yihiin arrinta noocaasi ma bannaana waayo haddii laga soo qaado inaad tahay qof mudaariba oo xooggiisii ku shaqeynaya xoolahana iyagu ay leeyihiin ribxiga ama macaashka ayuunbaad wax ku leedahay inta lagu heshiiyo oo nisbaad ku leedahay boqoleydaas ayaad wax ku leedahay si aad ku heshiisaan laakiin wax go-aan xaq uma lihid waayo waxaa la rabaa labada qofe qofna uu xoolaa leeyahy midna uu xoogga leeyahay inay khasaaraha iyo faa-iida labadaba wadaagaan haddaad mushaahar go-aan qaadato macaashka iyo faa-iidadiina lagu heshiiya inaad qeyb ku leedahay waxaa dhici karta wixii soo baxayba inuu noqdo mushaharkii adigu aada qaadato oo faa-iidaba aanay iman ama raasamaalkiiba inaad adigu mushahar aada u qaadato marka waxay noqonaysaa qofkii kale inuu khasaaray adiguna aada faa-iiday bay noqonaysaa marka ma banaano qofka mudaaribka ah ee xooggiisa iyo xoolo cid kaleo laysku daray ee ku shaqeynaya inuu isku darsado mushahar go-aan iyo qeyb macaashka ka mid a haddii laga soo qaado inaad ajiir caadiya to qof shaqaale caadi aad tahayna heshiiska noocan ima banaana waayo shardi waxa uu ah waxaa loo yaqaano ujrada ama mushqaayadda ama mushaharka qofku uu qaadanayo inay macluum noqoto mid la garanayo halkanna ama suuradan masaladan marka la eegana lama garanayo macaashka inta aad ka heli doontaa inta ay tahay waa majhuul way yaraan kartaa way badnaan kartaa waxooba inaanad helin ayaa dhici karta marka waxay noqonaysaa ujro ama ijaaro qeyb ka mida ujradii ama mushqaayadii ay majhuul tahay oo aan la garanahayn sidaa awgeed suurada noocani ma banaana ahlucilmiga badankoodu siday qabaan waa in labada midkood aad ku gaabsato ood ilaahay tala saarato macaashka aada iska sugto oo haddii la khasaarana xooggaaga aada khasaarto haddii la faa-iidana dee macaashka qeybtaada aada faa-iido ama waa inaad qaadato mushahar go-an oo macaashka aanad waxba ku yeelan wallahu aclam asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu